wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka araa barnaamijkan gaarkaa dhegaystayaal ayaa waxa uu ku saabsan yahay waraysi xiise badan oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay gabadh aragga ka naafo ah balse haddana aanad marnaba u malaynayn inay aragga laadahay sidoo kale waa gabadh wax xurisa oo samaysa gabayada heesaha isla markaana qorta sheekooyinka waana gabadh uu i nolosheeda uu soo maray jacayl daran marka aad maqasho dhegaystay qof aragga ka naafo ah waxaa la filan karaa in markaaba maskaxdaada ay ku soo dhacdo oo qof meel fadhiya oo baahiyihiisa aan fushan karin taageero uu ka helo qof kale mooye waxaa laga yaabaa inaanad sidaasi ku khaldanayn tusaale ahaan bulshada soomaalida oo ahaan jirtay bulsho xoolo dhaqato ah dadka laxaadkala gaar ahaan kuwa aragga ka naafada ah door kumay lahayn howlmaalmeedka bulshada ee u badnaa raacidda xoolaha waraabintooda iyo cidaamintooda kale dhinaca kale marka laga hadlaayo laxaadla'aanta fahamka dadka badankiisu waxaa laga yaabaa indhala'aanta inay u yaqaanaan inay tahay halka ugu daran ee qof ka naafoobi karo sababtoo ah araggu waa qaybta ugu muhiimsan ee laxaadka la'aanta araggu waxay qofka ku keentaa sidaynu hore u nidhi in qofku u baahdo qof kale oo caawiya waana siday ahaan jirtay waayo waxaa la arki jiray qof indhala oo qof indhaqabaa hagaayo marka loo eego bulshadii xoolodhaqatada ahayd ee soomaalidu ka soo farcantay reerka qof indhali uu ku jiro waxay ku qasbanaayeen laba mid uun in qofkaasi meel la fadhiisiiyo oo uu halkaa ku dhammaysto noloshiisa ama in qof kale loo huro oo aan laga maarmayn weliba waxaana qofkaasi sidaa ku ahaa qof culays badan oo aan faa'iido badan lahayn marka loo eego noloshii xoolodhaqatanimada helinna waxbarasho iyo daryeel toona wakhtiyadan dambe ee gaar ahaanna intii la kulantay tiknolojiyadda casriga ah oo iyadu fududaysay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay waxbarashadu waxaa soo baxday in aan la odhan karin wax adag ayaa jira dhegayste haddii malayntaada qofka indhahala marka aad maqasho ay ahayd sidaynu hore u soo sheegnay hadda maxaad filaysaa ma filaysaa inay jiraan dad aragga ka naafo ah oo aan waxba u ogayn kuwa aragga qaba oo u adeeganaya sida ay u adeegtaan kuwa aragga qaba xaawo jaamac cabdi waa gabadh aragga ka naafo ah oo labada indhoodba waxba kama aragto iyadooy sidaa tahay haddana waa gabadh baahiyaheeda gaarkaa iyadu fushanaysa una dhaqanta sidii qof araggeeda qaba oo kale waana qof wax urin kara oo sameeya heesaha gabayada iyo weliba sheekooyinka oo ay qorto kuwaas oo ay u adeegsato inay waxyaabaha ay u baahan tahay ay ku gudbiso waana ardayad wax ka barata dugsiga s b c ee dadka aragga ka naafada hidhigtaan ee ku yaala magaalada hargeysa waana fasalka toddobaad waxaana uu dugsigani xaawo uu ka caawiyey oo u sahlay inay wax si fudud u qorto isla markaana u akhrin karto aniga waan ku dhashay sida runtaa de anigoo indhalabara dunka imi ilaa haddana waan waan waan ku jiraa laakiin de kale way jiraan dad badan oo ayna cudurka ku dhacay laakiin aniga alxamdulilah waan kusoo dhashay way jirtaayo kaley dee adduunka horumarka la gaaray ayaa usaba waan odhan karaa ilaahay suurtagelintiisa aniga waxaa ku baranaa fartan iminka ku hortaalo la yidhaahdo bareel waa far boorboora oo ii suurtagelinaysa inaan bilaa arag wax baran karo taasoo aan ku akrinayo farta ama gacanta waa dareen ayay iisoo gudbinaysa waa buurbuur sidaad arkayso waxaan ku akrin karaa gacanta aanan u baahanayn inaan eego aman arko bulshooy isku duubni iyo dadaal baynoo ballana inkastoo ay aragga ka naafo tahay sidaynu horeba u soo sheegnay haddana marka kuugu horraysa ee aad aragto innaba u malayn maysid inay tahay qof aragga naafo ka ah wakhtigii aannu ku ballansanayn waraysiga oo aannu ku booqannay gurigooda oo ku yaalla xaafadda boqol iyo kontonka ee magaalada hargeysa waxaannu kala kulannay waxyaabo naga yaabiyey taas oo ay ugu horrayso goobtaannu istaagnay markii hore oo gurigooda u jirta ilaa qiyaas ahaan konton mitir waxoogaa kadib markii aannu taagnayn waxaa meel jeehaan noogu beegan dhinacayaga koonfureed ka soo muuqday laba gabdhood oo si caadiya isku barbar socdaa una laafyoonaya durtaba shakina gel oo telefoon dirnay nagaga qabay telefoonkii waxaaba telefoonkii naga qabatay mid ka mid a labadii hablood ee sheedda nooga muuqday noqotayna xaawaa in yar kadibna soo gaadhee salaan ka bacdi waxay soo fuuleen gaadhigii aannu wadanay una dhaqaaqnay dhinacii guriga oo gaadhnay xaafaddii waxaana albaabka naga furay inan ay noogu sheegtay xaawi inuu adeer u yahay horay u soconnay iyadoo xaawi oo si caadiya u socotaa ayna hor kacayso anigi iyo saaxiibka yamani kuna darsoo xaawi waxay wakhtigaasi si aan dhibi ku jirin u fuushay kaabadaha guriga oo aan odhan karo way dhaadheeraayeen qadar kadib waxay si toosa u abbaartay qolkii ay noogu tala gashay inaannu fadhiisanno waraysigana ku qaadno iyadoo cidina aanay gacanta haynin in yar kabacdi waxay goorsheegtu soo gaadhay wakhtigii salaadda maqrib la tukanayey waxaanay xaawina tustay aniga iyo saaxiibkay oo wehelinayey waxaannu ka sii fajacnaa oo ah in iyadoo ahayd qofkii waysada noo soo biyeeyey waxaana intaasi dheerayd in markii aannu soo weysaysanay ee aannu qolka dib ugu soo laabannay ay meel guli ah xaawi ka soo saarto sijaayadda lagu tukado isla markaana u jeedisay xaggii qiblada oo noo dhigtay si aannu ugu tukanno waxaannu wax badan isweydiinno malaha inantu in uun ayay wax arkaysaa qadar daqiiqadaa kabacdi waxaa noo caddaatay inaanay waxba arkayn balse ay tahay awood alle ku garasho abuuray duruufina bartay koley soomaalida waxaad tidhaahdaa nin tuurle tabtuu seexdo isagaa yaqaanaa waxaan odhan karaa waxaa ii suurtagelisay inaan u dhaqmo dee marka hore bismillah dadka ka duwan tahay laakiin inuu sida dadka caadiga u socdo koley waxaan odhan karaa dee nin tuurle tabtuu u seexdo ma aqoon waaye waa duruufta ayaa ii bartay maadaama aan ku dhashay waa ilaa weligii baan sida soo hamaa waan la qabsaday oo tababar ayaan kasoo qaatan oran karaa duruufta sababtay waxaga xaawa ma jiraan waxa qabadoo kaaga yimaadaan xagga bulshada wallaahi sida dhaftahay way dhici kartaa mararka qaarkood oo kale hadalla aan wanaagsanayn inay igu yidhaahdaan dadku oo iyagoo dee taasoo ay ka muuqan karto in xuquuqda qofka la dafirayo oo la oran karo qofkaasi dee qofnimadiisa la dafirayo laakiin sida dhabtaa inta badan bulshadeeda waa bulsho wanaagsan oon aada u naxariis badan maya ayaan oran karaa sidoo kale xaawi waxay awood u leedahay inay isticmaasho telefoonka iyadaoo sidaa ii sheegtay kuna arkay aanay marnaba ka qaldamayn qofka ay hal mar wada hadlaan isla markaana ay hadda ku guda jirto barashada kombyuutarka kombyuutarka iminka waan bartaa laakiin waktigeeda isticmaali lahaa weli maan gaadhin laakiin waan bartaa barashiisii wii socota dhinaca telefoonka isaga xaggiisa ka wara telefoonka kale haa telefoonka kale waana isticmaalaa qofka markaan la hadlayo alxamdulilah waxaa aada iyo aada noogu noogu fududaada qofka haddaan nahay bahda dadka arag kanaafada soomaalida hore waxaa oran jirtay haddii ilaahay il kaa oodo ilba kuu furaa marka ilaahay araggii uu qofka ka qaado wuxuu ugu bedelaa dareemayaashiisa kale inay xoog u shaqeeyaan ama uu si fudud wax u dareemi karo qofka markuu aniga isoo ila soo hadlayo waxa aan mark marka koobi garaya codkiisa sudhow horeysan codkiisa maqlo qofka horean ka sorto waan garanayaa anuu lambarkiisi arkaynin lambar kastuu iga soo garaaco waan garanaya qofkaas marka ila hadlo waxaa kusoo hartay anuu markaan qof garaacanayo inta badan lambarada waan xifdiyaa markaan xifdisanayna dee mobiilka waa waa isku taraangareeyaa si aan u baran lahaa lambar walba halka ugu jiro iyo qof walba magaciisa inaan ku qorto lambarka markuu iisaaf garaysan yahay de waxaan garanayaa magac halka magacu ka bilaabanayo xarafku ka bilaabanayo inta magac inta xaraf ka kooban yahay waan soo saaran dibadna magacii baan ku dul qorayo saasaan kusoo saaranaya lambar dareemadeeda marka laga tago aragga haddana waa qof u dhaqmaysa sida kuwa aragga qaba oo kale waxaanay leedahay dareen ay shay ku jeclaan karto kuna nici karto sidoo kale waxay leedahay dareen ay qof ku jeclaan karto wanaaggiisa iyo dabeecaddiisa kuna nici karto waxaanay iiga sheekaysabaa qiso jacayla oo ay soo martay oo ay jeclaatay inan isagu araggiisa qaba kana curisay hees ay ku soo bandhigayso jacaylkeeda taas oo kana caawisay in jacaylkeeda uu garowsado qofkii ay jacaylka u qaaday inkasta oo sida ay ii sheegtay aakhirkii uu caalafku kala geeyey inankii ay isjeclaadeen kale runtii heestaasi waxaa la yidhahdaa duds iyo guul iyada qudheeda waxaa ka- ka tilmaamaysaa een, tilmaamaysaa indhalaanta heestaas waxaa la yidhahdaa duds iyo guul waxay igu dhalatay wakti aan la daalaadhacayay jacayl daran oon u qaaday inaan dhalinyaraa runtii aan isku loodahayn aadnaan u saaxiib u ahayn Een, inankaas waan jeclaaday hase yeeshee dee mid aniga khaas igu oo keligaya ayuu ahaa jacaylkaasi oon cidna ii ogeyn marka een, muddo badan kadib inankii waxaanu ku dadaalay inaan usoo bandhigo een, jacaylkan u qabo dee anoo intii dee namada ii dheertaay muddo badan lasoo aamusnaa ayaan ku waxaan kusoo dhiiraday inaan usoo bandhigo jacaylka aan u qabo inankaasi kadib waxaa dhacday inankii markaan u sheegay inaan jecelay in iyo inay iiga timid een, hadallo aan runtii qurux badnaan lahayn markii aniga aan cajabin kuwaasoo kamid een, ay kamid ahaayeen sidii jeclaan kartaa ima arkaysid be adoo i arkaysid waad i jeclaatay een, markaas su-aashaas een, kadib ayay igu dhalasay inaan sameeyo heestani Een, runtii een, aniga waxaan isticmaalaa oraah tidhaahda een, indhuhu waa qalbiga indhuhu waa qalbiga waa dareen een, runtii anoon imika ku arkayn ayaan qiimeynaya dadnimadaada een, iyo qiimaha aada leedahay aqoontaada iyo waxyaabo badan ya marka anigoon inankaasi arkaynin ayaan waxaan lahay saaxiib waayo waxaan aqaanaa maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo waxa isoo jiitay oo dareenka een, qofkani aan ka haysto waxaa ka haystaa sawirro aada u qurux badan sida dabeecad wanaagsan dhaqan wanaagsan diin dadnimo family wanaagsan hooyo wanaagsan oo dhashay aabo wanaagsan oo dhalay iyo waxyaabo lamid a kuwaas ayaa ii suurtageliyay inaan jeclaado inankaas runtii heestaasaan ka dhex arki doono way wuu idafiraya marka hore wuxuu leeyahay adoo indhalada ma jeclaan kartid marka een, labaadna waxaa dhici doonta inuu een, uu i aqbalayo oo heesta xagga ugu dambayso si fudud ah uu ii siinayo qalbigiisa iyo laabtiisa marka de waxaan oran karaa waa duud iyo guul way kulmisay waxaan ku aqrin doonaa heesta siad yacni uga dhex garato adigu qudhaadu inta kaa dhiman aad uga- aad uga dhamaystirato n heesta duuds iyo guul waxa ay tidhaahdaa anigaa bilaabaya heestoo dee anaa codsiga markii hore u watay soo maaha anaa bilaabaya heestoo waxa ay tidhaahdaa n heestaasi duugeena dhaxalkiyo mahmaha da-weyn baa deeqoo waxay tidhi ruuxay laabtu doontiyo dareen caashiq lama dado ana dooqu yaab leh dayrtiyo gugii hore markaan derisnay towfiiq dubbihii jacaylkiyo sow daqar caashiq ima helin dabadeed halbowlaha wadnahayga maa degin anoon daymo kugu adag dhaayuhu ku daalacan naftaydaa ku doontee deeqoo maxaadaran waa dee ana ku arkin baan ku jeclaanay su-aashaa meesha dhaweytay weydiinaysaa malaynayaa Een, inanka markaas uu ii jawaabayaa waxa uu leeyahay isaguna een, de- soo- wuxuu weydiinaya markaan sababta iyo een, anoon arkay sidaan u jeclaaday ilan anigana anoo ku arkayn baa ku jeclaaday markaasuu leeyahay een, inankaas waxau leeyahay heesta wax- een, bejkiisa wuxuu ku bilaabayaa dhegtu way da-weyntee oday dunida waa jiray deeqaay wuxuu yidhi inkastoo da-weyn tahay intaad dunida nooshahay darsi aadan baran iyo wax kaa da-ahan baa jira kana maydhanayd buu leeyahay moogta Een, darsi aadan baranayo wax kaa daahan baa jira anna duurxulkaygaan waxaan ula dan leeyahay anigoon ku diidayn maahmaha doora baa tidhi isha ruuxa deeqaa qalbigana daweeye adoon daymo igu arag cishqigan ku daashaday siduu kugu soo degay faahfaahi deeqaay halkaas way meesha duusiga ka dhacay uu leeyahay adoon daymo igu arag cishqigan ku daashaday siduu kugu soo degay faahfaahi deeqahay markan si fiican een, waxaan isku dayayaa inaan ku qanciyo een, sababiyaan ku jeclaaday heysta bejkeeda saddexaad oo bejkeyga labaada wuxuu waxaan ku bilaabayaa haduu yiri dee faahfaahi deeqaay waxaan isku dayay inaan si ballaaran aan ugu faahfaahiyo adeenoon dee soo koobi karin kole hees iyo laba ka koobayn Een, waxa aan leeyahay markaan haddii uun ku doortiyo layaab dooqu kula yahay daymada caashiqu ka weyn qalbigaa wax doortee dooqu ma handhaaya qalbigaa wax doortee dooqu ma handhaaya ana duunyo iyo muq sababayaan ka sheekeynaya ana duunyo iyo muuq dee xoolaad leedahay iyo quruxaad leedahay midna kuguma jeclaanow ana duunyo iyo muuq midna kuguma dooranay duntaadaa goba wacan marka hore dee family fiican baad ka dhalatay hooyada iyo aabaha duntaadaa goba wacan reer gobay haayeen duntaadaa goba wacan hadna door rageedow diinta iyo dhaqankiiyo dabcigiiyo dulqaadkiiyo dabuubtiiyo murtida da-daa baad ku dhaaftoo kaaga doorta kheerka ani sababiya markii hore markaaga sheekeynay kaaga doorta kheyrka ana ku da sheegtay aduun ii daraanayn maxaad igu diraysaa ugu dambayn waxay sheeg waa hagaag xaawa markaad intaasi tidhi inankii isagu muxuu kugu jawaabay markaas waa marka ugu dambeysay beejka ugu dambeeyasta markan eh, waa markii guusha weeyaan Eh, marka waa kii duusiinka wi waa guuleysanayaa Eh, markaa beejka dambe inanka waxa uu ku leeyahay duul horeeto mooye dadka maanta nool dadka maanta nool ama inan da-daaga deeqay ma filanayn doodaa inay oran dena sidaa ila hadli karto inan iminka joogtaa ma waa rajaynayn buu ku leeyahay waase deeq ilaahay deeqaay ku siiyo maskaxdaadu waa door daymadaadu waa luul daayinkii ku umaa deeqaay ammaan mudan ducana waa iska iska leh ana dahabi doontow anigii waa dheemu noqday de ana dahabi doontow dhibaaqiyo wadnaho adaa darashe maankee doobiga usoo cuno dambarso adigu maal buu leeyahay dumarna waa ku keliga sidaas isku dhiibay inankaasi runtii waxaa la oran karaa eh, sanado badan iyo muddo weyn kadib in waxaas kale kaa waxay in eh, kala dhex galay carafka laakiin in inagu marka dambe dooqii iyo waan ku heshiinay sida ka muuqata heesta laakiin calafkii baa nasoo kala dhex galay n kolley n calaf marka la yidhaahdo ka samaa qofka inuu guursado waxaa dhici karta duruufo kale dadkii kala kaxeeya inay yimaadaan ya marka waxaa odhan karaa guur ma ahayn laakiin duruufo kale oo n isoo kala dhex galay ayaa jiray adiga xaawa hadda xaas maa tahay mise waxaa tahay qof dhalinyara maya anigu sida markii hore u sheegta dhalinyarada ayaan kamid ahay n cabdiraxmaanow dhalinyarada kamid ahay de kole inan inano ina inan gashaantimin isku tilmaamansa inan
dhinaca kale xaawa waa gabadh wax hurisa oo samaysa gabayada heesaha qortana sheekooyinka aanad ka dareemayso dhiiranaan iyo hadallo cadcad kana dhadhansan karto inay ku nafisayso marka ay wax kuu sheegayso ama ku soo bandhigayso suugaanta haddaba xaawo maxaa ku dheliyey inay wax huriso Een, wallaahi waxaan soomaalida waxaa tirahdaa nimbe ceesaan jeceylkeen waxaa oran karaa duruufta soomaalida waxaa tirahdaa een, sugaan marka la curanayo ama ciil baa kaa keena ama caasha ama waa hiddo ana waxaan oran karaa waan isku darsadayba iyo hiddihii oo aan u leeyahay aniga marka hidde ahaan waxaan kasoo jeedaa qoys wada gabya ayaan oran karaa dhinaca eh, kale ee aniga maxaa igu dhaliyay waxaan eh, example kuu siin karaa anigoo sideed sano jira ayaan waan ambaday soomaalida hore eh, sida dhaqankeen hore eh, waxaan nahay reer guuraa anigoo anigoo yar ayaa waxaa joogi jiray tuulo tuulada laga kaxeey waxaa laga geeyay goomiya oo marka hooyadii aabaha ay ku- ay ku noolaayeen een anigoo si fiican u kala gerinayn dhulkii een araggina dee aan indhool ahay ayaa maalinta waxaa dhacday sida caadada ahayd reer guuraaga in ciddii guudho dadkii waan raacay dee gacantaan leehayay geed ayaan yara seexanay anagoo ciyaala dabeetna ciyaalkii kale ila socday way iga tageen galab casarka cidna ila joogin waxbaan yara dhegaystay iyo waxna waan u arki waayey waxaan u fahmay marka ay ciddii iga tagtay ulbaan meelaha inta ka habhaabtay baan waxaan isku dayna socdo marka adigu een cabaar kadib cadceedii bay ku dhacday cidna waan waayey aniga dee awalban indhoolaha meel lama gaari kari lahay waxaa dhacday een kadib een anigoo sidii cabsi iyo dee madow iyo xaalad ku sugan ayaa meel agteeda waxaa ka ciyo waraabe bahalka la yidhaahdo ama dhurwa soomaalida qaarkood ay ay u yaqaanaan marka een aniga runtii marka waxaa man diidayay malaha naf leh cabsida ugu beeray ka sokow een kamaan laabane halkii uu waraabu ka ciyay ayaan aaday markaas ayaan waraabigan kula een, ayaan ku kulanay meeshii adigu markaa hees baa jirta aan walaaba- waraabaha ku wada hadlayno oo sheekada ciirsi waraabe ayay ku jirtaa heestas markaa waxaan oran karaa de waa xagga ciilka ah marka awoodeyda ay isiin weyd inaan socdo in waraabo xitaa ciirsi ka doontay inuu icaawiyo ayay bilaabatay inaan wax coriyo haddaba dhegayste sida aad maqlaysay xaawi hadday wax urin karto maxaa ka mid a waxyaabahay curiso waxa a ka mida waxyaabaha aniga horta aan curiyo waxaan een, hubi u leeyahay fanka fanka marka la yidhahdo fanka uu qaybo badan yahay qeybta curiska halabuurka ayaan hubi u leeyahay kasa kow iyadana waxaan aad kale u jecelahay qoraalka inaan curiyo sheeko ama qiso dhacday aan wax ka qoro iyo inaan curiyo hal abuurka marka waxyaabaha aan een, curiyo hada example wax kuusoo qaadan karaa sheeko la yidhaahdo een, wiscaay taqaana ismacaawin taqaan oo loola jeedo soomaalida dhaqamadeeda een, een, bulshada dhexdeeda aan ka arkay aan ka qoray sheekadaasi ilaa hadda waa, een, qoraalkeeda way socdaa mar dhowna bulshada inay soo gaarto waan rajeynaya haddaan in yar faahfaahinkaas siiyo waiscaaya taqaano iyo isla caawin taqaano waxay bixinaysaa tusaalooyin fara badan oo example waxaan kugu soo qaadan karaa inan indhala waday socotaa dadka oo dhan way soo eegayaan iyadiina wax laga dhiganayaa musalsel waa la daawanaya dabeetna inantii wax laga yaabaa inay kofto ama gidaar ku dhacdo ilaa qof indhala waxba arkeynin dabeetna dadka oo dhan way kuda qoslayaan marka example meesha loogu qoslayo waxaa ka ficnaan lahayd sida ciwaanka sheekadaad ka arkayso in inta gacanta la qabto walaal halkan dhigax baa yeele kasoo leexa la idhaahdo marka way iscaay taqaani isma caawi taqaanaan oo soo koobi karin tusaalooyin badan badan badan bay bixinaysaa sheekadaasi wixii ugu horreeyey ee xaawi curusa sida ii sheegtay waxa uu ahaa sheeko dhex martay iyadiyo waraabe wakhti ay aada u yarayd oo ay ka ambatay reerkooda sheekadu waa sheeko dheer oo runtii iyadoo qudheedu aan qoray way dhamaystiran tahay sheekadaasi waa dhowna bulshada soo gaari doontaa laakiin waxaay tidhaahdaa qirsi waraabe sheekada la yidhaahdo waa in waraabe nimid kaaga sheekin aniga waraabe markaan iska hor nimid ayn isku dayo waraabihi inaan la hadlo marka waraabihii ayaan ku yidhi caama wuxuu yidhi waraabihii wuu iga horyimiday wuxuu doonayay inuu example uu icuno ila waa bahal waad garanaysaa somaa oo meel duuru jooga isaga qudhiisa wuxuu u baahan yahay maxaan ku dhahdaa dee hilib buu u baahan yahay markaasaan yidhi waraabahan sida ogtaa waa magacay badan yahay waxaa soo qaatay magac la yidhahdo ciiro muruqla oo ka maqla jira dadka reer miyiga ah markaasuu yidhi markaasaan ku yidhi ma og tahay ciiro muruqla iyo camire male adduunka iyo cosabka iyo daraad baa ciiro qarisa maantaoo calcalyada xareedii shalay laga cabaayaan iminka caagad laga helin anna waxaan caweysiyo dharaar kaa cabsoodo laygu kaacanaantaba caawoba haddii aan cagahaaga joogsaday walow aan camool ahay oonan cayladaa arag weeshadii codkaaga ee ciirsi kaale ii noqo markaas isku dayayaa inuu la hadlo isaga runtii ka muuqato inuu aada ula yaaban yahay xitaa fikrada badan is weydiinay waxaan kaa horna muuqda ma beenba ma run baa isleeyahay xagga heestan ka dhex arki doonaa wuxuu igula hadlayaa caam ahaan adduunyada cagta meeshaad saadhiyo cunaha wax kuu mara casiis baa qorsheeyo calaf weeye kuu qoran anna waxaan caraabada gaajada la cararo oo cido guuri tiigsado cad baruura iyo jir miyaa caawa i imid waa isagii anigii buu leeyahay oo leedeenantaa yar dee waa hilib iska socdo kuu yimiday ha kuu yimiday markaasuu mar kale wuxuu muujinayaa shaki mase mudutuul cidla iyo caab baan arkayaa buu leey oo waxaan arkayaa marunahayn mar kale ayuu cabsi muujinayaa wuxuu leeyahay malaha cid baa ka shaqeysa horaaba haddii jeerana waa lagu xantaa hilib jicli iyo inafgeynimo isku darsaday markaasuu leeyahay mase cadow idilayay cid baa kaa shishaysa oo coli doonayaata bal caddee warkaago cadrad yahay waxayshay buu leeyahay markaasaan suu dayaya inaan ku qanciyo inaan ahay keligay oo cidnaa lay socon adaa u jawaabaya anaa u jawaabaya ha inan dee wani ku lahaa cadowgaga caano macaan baa la siiyaay waxaan meelo badan baan kasoo gelaya waxaan isku dayayaa inuu inuu aniga i caawiyo laakiin aanu calaf iga dayin markaasaan waxaan ku yidhi maadaama uu yidhi bal caddee warkaago cadrad yahay waxay sheeg anaa kuu caddeeye caynka aad arkaysaa cidda aad arkaysaa caad maaha waa ani horta balifahan inaan aniga ahay ya caad maahe waa ani colna maahe waa nabad cidigama shiiso colna maahe waa nabad calafna maahe waa magan hilib ha umalayni waa adiga magan ba adiga ku ahaya xalafna maahe waa magan markaana bilaabaysaa xadxadashadii anigoon anigoon calooshiyo cundigayga kubahayn cid sidaada qurux badan de waa waraabiyaday cid sidaada qurux badan ama aqli ka waafiya marti inay ka cabataa caawana waraabow waxaan kaa codsanayaa caamiyo indhalo oo casabadii ka lumayoo itaal ciilay baane ciirsi kaala ii noqo cidaydina iigiya halkaas ayaan joojiyey bejka labaad markaas bejka kalean ku raaciyo waraabaha ugu dambeyn aan ku heshiinayno isagoo la hadlayo markaa isagoo weli aada moodo inuu aada ula yaaban yahay inuu qof bili-aadana uu ka dalbado caawimaad markaasu wuxuu yidhi cajiib weeye dunidiio cadceedii dhacaysiiyo waagii soo caddaada way cibaarad arkaysaa goormaha cilaaqaad cidda noo horeeyo ciirsinaga dhexaan jira macagay baa warmoogaa buu leeyahy war bili-aadankii aniga xillimaa noorbay noo horeysay maana waxba ogin de isaga cagay iyo waa magaciibadihiisana ku sheegeen macagay baa warmoogaa buu yidhi markaasuu isagoo sheekadiisii wata wuxuu leeyahay ha yeeshee ha yeeshee ha yeeshee cudooney cadus baan magantii hallaynine markan uu ii soo dhacayaa cadus baan magantii hallaynine dhaqankeena culus iyo cabashadaada badan iyo caqliga iyo garashada caadilkaygu siiyaan kuga caawinaya dee maadaama aan ammaanay wuxuu halkaasi ka soo baxday sugaantigu aan marka hore adeegsanaya kula sidaada qor imikii soo baxday markaasuu yidhi wuxuu ku leeyahay ugu dambeyn waanu heshiina waraabaha markaasuu leeyahay imikana cudoonaya aan ciddii ku geeye cuskoo saynta soo raac
waa hagaag hawa waraabihii waad ku qarnaqsateen akhirkii waad fahanteen gurigiibuu ku keenay oo dadkiiniibuu ku keenay maxaas tidhahdeen ugu dambeyntii marka de waa markii codsigii iyo raaligelintii badnayd moogta markaas waa laisku mahad celinayaa waxaa xitaa kaaga xusi karaa eraya ay kamid yihiin waayaha adduunkii waktigii kaa baray wala kuma khasaarina wanaagsanida waraabow markaasuu leeyahay isaguna wuxuu ku leeyahay waxaanay ma moogtahay dadkiina ay wiiqo igu wiirsanayo iga dhiga waxaan jirin hayeeshee waraabiyi waxsan baa la kala dhigay way qirayaa moogta waxa kastoo wanaagsanyi waraabaa la kala dhigay halkaas sheekadaasi koley iyadoo faahfaahinsan oo qoraal ayaan jeclahay bulshada inay soo gaari doonto oy dhammaystiran tahay
xaawa ayaa ugu dambayntii waxay ii sheegtay inay rajaynayso mustaqbalka inay gaadho ilaa iyo heer madaxweyne intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan bataash oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo